wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi abuukar xaaji ayaa magaalada muqdisho ka daafuray qorshaha istaraatiijiyada waxbarashada qaranka ee shanta sane ee soo socota munaasabadda lagu daafurayey qorshahan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada waxbarashada dowlad goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir bahda waxbarashada iyo xubno ka socday hay-adaha waxbarashada ka taageera dowladda soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya maxamed caabi xasan ayaa sheegay in markii hore wasaaradda waxbarashada loo soo diyaarin jiray qorshaha waxbarashada balse kan ay isku howleen diyaarintiisa
noo jooga wasaaraddanada oo khubaradannadii inta soo hormarinay inaan soo hormarinayna waxaa ka horreysay inaan ayaga soo tababarnay ayaga lasoo maalgeliyey kadibna ay yimaadeen marxalad ayaga lagu aamini karo inay dokumentigan qoraan dokumentigankii ka horreeyey hay-ado kale naga caawiyey qoraalkiisa iyo talagelintiisa wax badan kumaanaan lahayn intaan ka warqabno waa naloo qoray waana la caawiyey waa ka mahad celinaynaa markii u dambeysana waa naloo keenay saas ayaan marka intii aan ka qaban karno aan ka dhaqangeli karno ka dhaqangelinay laakiin kan markii la bilaabaya waxaan dhahnay wixii hadda ka dambe ma rabno documenti ama dad kale khubara ah ama internationals kale ah oo annagu aanan tala badan ku lahayn oo annagu aanan soo ruugin oo annagu aanan lahayn in naloo keeno ma rabno waa inaan marka beesha caalamka iyo donareska aan u sheegnaa in wasaaraddii kacday lacagtii iyo taageeradii farsamo ay siiyeenna inay soo gaartay marxalad ay iyaduna waqti ay marka iyadu ay driving seatka fariisan karto waxbarashada wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi abuukar xaaji ayaa wasaaradaha waxbarashadu ku booriyey in ay ka midho dhaliyaan qorshahan waxaa si wadajir ah wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo dhammaan dhinacyada ay khusuuso si kasta ahaatee waxa uu noqday hab sare oo talo wanaagsan u sameynaya wasaaradda waxbarashada soomaaliya soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ku baaqdo isbeddel dhab ah oo ku yimaada qorshahan oo noqon doona mid dhaqangalkiisa in badan laga fikiro oo la fuliyo waxaan aada ugu mahad celinayaa guddigii saciida ay hogaaminaysay ee u dhabar adeegay in qorshahan maanta aan daafurno